halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjada dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa barnaamijkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magacdarnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay kitaabkii nebi caamos oo ahaa nin ilaah farriin uu ugu soo dhiibay boqortooyadii waqooyi xilli ay ku baraareen howlahooda laakiin haddana ay ilaah ka dheeraadeen nebi caamos ma ahayn nin la mid ah culimmadii waxbaratay ee wakhtigiisa wuxuuse ahaa nin uu ka dhex shaqaynaya ruuxa quduuska ah ee ilaah mar uu la hadlayey dadka reer banu israa'iil ayaa nebigu wuxuu iyaga garansiinayaa waxa ku soo socda oo ah in magaalada la burburin doono wuxuuse u sii sheegayaa in dembiyadooda aawadood ilaah uu burburin doono magaalada baytel wuxuuna nebigu isagoo arrinkaasi ka hadlayaa uu leeyahay haddiise magaalo buun laga dhex afuufo miyaan dadku cabsan miyaa balaayo magaalo ku dhacdaa haddaan rabbigu saas ku samayn wuxuu nebigu doonayaa inay ogaadaan haddii balaayo ay ku dhacdo magaalada baytel ama samaariya intaasi looga jawaabayo fawaaxishada magaalada ka dhex socota iyo weliba in la diiday hadalladii ilaah
Yeah.
noqotay dhegaystayaal meeriska aayaddii kow iyo tobanaad markaasoo nebi caamos uu lahaa miskiinka baad ku tumataan oo waxaad ka qaadataan sarreen badan sidaas daraaddeed guryihii aad dhagax la qoray ka dhisateen kuma hoyan doontaan oo beercanabyadii wanaagsanaa ee aad beerateenna qamrigooda kama cabi doontaan marka uu leeyahay miskiinka baad ku tumataan oo waxaad ka qaadataan sarreen badan ayaa waxaa bannaanka imaanaya sida naxariis darrada ah ee loola macaamiloodo masaakiinta waxaa hubaal ah in qofka miskiinka ah aanu cadaalad helaynin waxaan haddaba khibrad u leeyahay aniga oon u soo joogay marar badan caddaaladdii oo la marin habaabiyey waxaa ilaah uu leeyahay dhagax la qoray ayaad guryihiinna ka dhisateen kuma sahooyan doontaan oo beercanabyadii wanaagsanaa ee aad beerateenna qamrigooda kama cabi doontaan aqalladii boqortooyo ee laga dhisay samaariya weli iyagoo baaba'ay ayay halkii ka muuqdaan maanta waxaana la burburiyey wakhti yar kadib markii nebi caamos farriinta uu u gudbiyey iyaga waxaana dhismuhu sidaasi u ahaa ama uu burbursanaa in ka badan saddex kun oo sannadood haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaan iminka idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan soo socota waayo waan ogahay xadgudubyadiinnu inay badan yihiin iyo dembiyadiinna inay waaweyn yihiin kuwiinnan kii xaq ah dhiba ee laaluush qaata oo masaakiinta iridda joogtana xaqooda ka leexiya waa wax dhab ah in masaakiinta aan loo oggolayn xaqooda oo si cadaalad iyo xaqnimo ahna looguma garsooro miyaa haddaba wax isbeddel ah ay arkeen dadka kadib wakhtigii nebi caamos wax isbeddel ah lama haayo oo waxaannu garanaynaa kuwa dadka soo laaya haddii ay ka yimaadaan qoys magac leh ayaan la fulinaynin sharciga waxaa is-hortaagaya qoyskiisa magaca leh iyo lacagtaba waxaana laga dhigayaa in kii la dilay uu ahaa tuug dhammaan maxkamadaha iyo meel waliba ee gar lagu qaado waxaa looga soo horjeedaa masaakiinta markii wakhtiga ceenkaas oo kala ahi uu yimaado ilaah baa wuxuu qaadanayaa maamulka oo isaga ayaa garsoore ka noqonaya gargoyn waliba haddii qof uu isku dayo in wiil balaayo qab ah oo dadka laayay uu qiil uga raadinayo maxkamadaha magaalada ka jira haddana ilaah baa xaalka eegaya oo isaga ayaa xukunka ridaya waxaana imaanaya in maxkamadaha magaalada iyo weliba kuwa maamulka haya oo dhaniba ay balaayo ku dhacdo xukuumadaha aan xukunka ilaah sida uu yahay u ridin iyana dhulka siima joogaan qaran waliba ee dunida jooga wuxuu mas-uul ka yahay cadaaladda iyo garta oo ilaah iyaga ayuu mas-uul uga dhigayaa haddii garta la marin habaabiyo haddii ay ku guuldarraystaan inay waddanka si hagaagsan u maamulaan ilaah baa xukunka ka qaadaya oo weliba afgembiyaya weli waxaannu ku jirnaa meeriska cutubka shanaad waxaanan haatan idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka kun boqol lix iyo afartan ee axdigii hore waa kitaabkii nebi caamos waxaana qoran sida tan haddaba kii miyir lahu wakhtigaas wuu aamusnaan doonaa waayo waa wakhti shar ah marka dhanka kale laga eego ayaa waxaa iska cad in dadkii waagaasi aanay heli jirin cadaalad oo dad badan oo xushmad lahaana afkooda kalama ayan qaadi jirin waayo haddii ay hadlaan micno yeelan maayo hadalkoodu oo waxaaba suuragal ah inay u dhintaan cadaalad ay qof kale u raadinayaan haddaba ayaan darrada taagan wakhtigan aynu noolnahay ayaa waxay tahay in xorriyadda ay badatay markaa dadkiina xorriyadaha faraha badan ee ay haystaan awgeed ayay wax waliba dhallan rogeen waxaa wax waliba laga sheegayaa ninkii madaxda ahaa oo waxaa isla simaya mid isku sheegaya inuu dimuqraadidoon yahay waxaa kaloo maanka laga gadayaa dadka oo waxaa lagu qasbayaa waxyaalo ayan bilxaqiiqa oofin karin iyo inay ebyaan nolol aanay noolaan karin waxaa lagu sandullaynayaa inay raacaan xeerar iyo caadooyin ad adag oo aanay raaci karin waxayna noqotay in kuwo badan ay ku guuldarraystaan oy samaystaan xeer hoosaadyo ka duwan kuwii loo dejiyey waxaana taasi ugu wacan in ilmaha lagu qasbo waxbarid amar iyo xoog ah oo aan loo deyn inay si caadi ah dugsiyada wax uga bartaan waxay taasi u horseeday in kuwa aan fara yareen la gada maankooda oo waxyaalo aan toosnayn ay u arkaan sida waxyaabo toosan oo munaasab ah oo loo baahan yahay sababtaasi aawadeed seeflaboodyada iyo asal raaca batay aawgii ayaa kuwo badan oo bulshada ka mid ahi ay ka soo hartay shibbannaan waayo haddii ay hadlaan waa la dilayaa innaga waxaynu ku jirnaa wakhti ay jirto ayaandarro iyo jahawareer oo la mid ah wakhtigii nebi caamuus weli waxaanu ku jirnaa cutubka shanaad waxaanan idin akhriyaynaa iminka aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tiraahdaan haddaba mar kale rabbigu wuxuu u yeerayaa reer banu israa'iil oo wuxuu ugu baaqayaa inay isaga u soo leexdaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoriinka uu leeyahay sida tan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad iridda ku sameeya waayo waxaa suurtooda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka hadhay waxaannu maalmaheenna aragnaa rag kala baxsanaya hanti badan oo dad masaakiin ahi loogu soo dhiibay ururada dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah oo sidaas ayuu ku jebinayaa shuruucda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee dunida inta markaa dadkii deegaankiisa ay ku canaanan lahaayeen wixii qofku uu sameeyey ama tuuganimadiisa ayay qofkii ka dhigayaan sida nin labaxiniyood ah oo rag wax iska yidhaahda waxaa kaloo isla deegaankaasi deggan rag wanaagsan oo aan ninna ku xadgudbin waa rag weliba howlihii loo dhiibto loogu yimaado oo waxtar ah ha yeeshee aan lacag iyo maalbu u lahayn sida ninkan tuugga ah markaa raggaasi iyaga ah magac kuma lahan dadka dhexdiisa oo welibana ninna ma dhegaysto ama maqli maayo hadduu damco inuu wax ku saabsan cadaaladda iyo qalbiqaboobidda uu kala hadlo waxaa markaasi ilaah iminka uu ku leeyahay bulshada fikirkoodu xumaado sida tan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad iridda ku sameeya waxaa kaloo ilaah uu raacinayaa oo uu leeyahay waayo waxaa suurtooda in rabbiga ah ilaaha ciidamadu uu u roonaado kuwa reer yuusuf ka hadhay marka dhanka kale laga eego nebi caamuuse wuxuu ku leeyahay iyaga waa suurowda oo fursad baad leedihiin buu ku leeyahay reer banu israa'iil taasoo laydinku badbaadinayo waxaa la mid ah dadka soomaalida ah oo kuwo badan oo ka mid ahi ay fududaysteen sharciyada haddaan laga soo noqonin sharka oo aan wanaagga la jeclaanin oo cadaaladana aan la samaynin waxaa ilaah ka imaanaya ciqaab daran waxaana ciqaabtaasu ay imaanaysaa yowmatal xisaabka waana maalinta rabbiga haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan haddaba rabbiga ah ilaaha ciidamada oo ah sayidku wuxuu leeyahay dariiqyada oo dhan waxaa ka yeeri doonta baroor oo jidadka oo dhan waxaa laga odhan doonaa hoogay hoogay oo ninka beeralayda ah waxaa loogu yeeri doonaa tacsi oo kuwa baroorta aad u yaqaana waxaa loogu yeeri doonaa baroorasho oo beercanabyada oo dhanna waxaa jiri doonta baroorasho waayo rabbigu wuxuu leeyahay anigu waan idin dhex mari doonaa haddaba saaxib ilaah wuu garanayaa inaanay ka soo noqon doonin dembiyadooda wuxuu iminka si cad ugu sheegayaa xukunka imaan doona dhimashada waxay saamayn doontaa qof waliba oo dadka oo dhan way barooran doonaan oy murugoon doonaan haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka shanaad ayaannu haatan idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan kuwiinna maalinta rabbiga jeclaystow waa idiin hoog maxad maalinta rabbiga u doonaysaan waa gudcur oo iftiin ma aha dad badan ayaa quduus iska dhigayay oo waxay lahaayeen waxaannu dhowraynaa maalinta rabbiga nebi caamuus wuxuu ku leeyahay maalintaasu waa maalin murugo oo haddii aynu qorninka dib ugu noqonno wuxuu leeyahay kuwiinna maalinta rabbiga jeclaystow waa idiin hoog dad badan oo maanta nool ayaa waxay leeyihiin war maxay wanaagsanaan lahayd in rabbiga dunida uu yimaado balse garan maayaan in maalintaasu ay tahay qoomamo iyo murugo kuwa sidaasi leh waxaa ku jirta caadifad quduus iska yeel ah nebi caamos ayaa isna maalinta rabbiga inoo qeexaya waxaase bilaabay nebi yo-eel oo isagu sii waxyiyey sidii maalintaasu ay ahaan doonto oo nebi waliba ee isaga ka dambeeyaana wax buu ka odhanayaa maalinta rabbiga dad badan oo masiixiyiin ah ayay la tahay in maalinta rabbigu ay tahay maalinta buunka la yeedhinayo ee qiyaamaha aniga qudhaydu sidaas bay ila ahayd waa hore nebi yo-eel wuxuu ahaa nebi aan wax waliba fududaysanin nebi caamoosna waa la mid oo wuxuu leeyahay maalinta rabbigu waa maalin qoomamo iyo oohin badan maalinta rabbigu haddaba waxay ku bilaabanaysaa xukun oo waxay ku soo xirmaysaa maalinta masiixu dunida uu imaanayo ee uu ka dhisi doono boqortooyadiisa dunidan dad badan ayay la tahay in reer banu israa'iil ay ka hor imaan doonto ilaah maalintaas laakiin anigu taasi ka arki maayo qorniinka oo tarjumadaas iyada ahna saxiixeeda lama hayo waxaan arkayaa oo keliya inay quduus isaga dhigayaan sharciga isla sida dadka kaleba diimahooda ay quduus isaga dhigayaan oo ay iskula muuqdaan inay ilaah darajaynayaan marka in sharci iyo xeerar lagu socdo waa wax lagu yaqaano dadka ahludiinka ah ee dunideenna ku nool maanta haddii dadku ay caadaystaan sharciyada iyo ku socoshada xeerarka wakhtigoodii dhammaaday waxaa laga qaadayaa oo keliya caajis iyo daal kuma jiraan wax xarakaad ah oo cusub oo welibana xagga dusha mooye ma lahan soo jiidasho welibana dadku ka heli maayaan isbeddel nololeed waayo waxaa lagu noqnoqonayaa wixii berigii hore lagu noqnoqon jiray mana lahan cusboonaysiinta maanka waa wax aan gadmaynin oo juuc ah in dadku ay ku socdaan xeerar iyo diimo iyo qawaaniin aan lahayn isbeddelka nolosha cusub haddaba kuwa xeerarka ku dhaqma bilxaqiiqa wax waliba uma xaqiiqsana waxaana ugu wacan inaanay lahayn nolosha daa'imka ah ee lagu helo rumaysadka masiixa miyaad haddaba saaxiibkayaga qaaliga ahow iminka ku faraxsanaan lahayd in masiixu u yimaado berrito diin waliba oo ka mid ah diimaha waaweyn way qiraysaa in masiixu uu imaanayo waa wax qof waliba ee soomaali ahi uu rumaysan yahay in ciise masiix uu dunida ku soo noqon doono marka miyaad hubaal ahaan jeclaan lahayd soo noqoshadiisa adigoo weliba aan injiilka masiixa waxba ka ogeyn iyo adigoo aan noloshaada u dhiibanin masiixa rajo ceenkee ah baad yeelanaysaa masiixa la'aantiis miyayse rajo jirtaa innaba haddaan masiixa la rumaysan waa su'aal maankaaga harayn lahayd haddii lagugu odhan lahaa berri ayaa masiixu dunida uu imaanayaa xeerdiimeedku meelna ku geyn maayo inuu ku wareeriyo ou hubaasha nolosha kaa qaado mooyaane kuweenna masiixiyiinta ahna ma ahan inaan u isticmaalno wacdiska quseeya imaanshaha masiixa sida in kuwa dhib ku jira aynu uga saarayno amase aynu ku qalbi qaboojinayno qolo dhimanaysa waa wax la hubo imaanshaha masiixa oo waxaan kugu leeyahay ciise wuu imaanayaa ilaahay baa sheegayo eraygu been ma aha oo ciise wuu imaanayaa wuxuuna imaanayaa maalinta rabbiga oo ku bilaabanaysa gud curdam ah ama haddaan idin bayaamiyo waa maalin aan farxad lahayn waxaa badanaya xasuuqa iyo baaba'a loo geysanayo bini'aadanka oo halligaaduna way ku badanaysaa dhulka sayid ciise masiixna wuxuu la dagaalamayaa cadowga ilaah oo wuxuu seef ku layn doonaa kuwa inkaaran waxayse maalintu ku bilaabanaysaa in la laayo dadka ilaah oo weliba xasuuq loo geysto markaasay u qayshan doonaan ilaah haddaba kuwo badan oo masiixiyiin ah oo rumaysan inaynaan gaaraynin wakhtiga dhibka weyn uu jiro oo lagu sifeeyo maalinta rabbiga ayaan haddana ka baaqsan doonin inay ilaah ka hor muuqdaan oo ay masiixa ka xisaab qaataan waxaa nin waliba laga abaalmarinayaa wixii uu jidhkiisa ku sameeyey waxaana qorriinku uu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka shanaad aayadda sagaalaad iyo aayadda tobanaad sida tan sidaas daraaddeed haddaynu joogno iyo haddaynu maqnaannaba aad baynu u doonaynaa inaynu isaga ka farxinno waayo dhammaanteen waa in laynaga wada muujiyo kursiga xukuumadda ee masiixa hortiisa in qof kasta uu helo siday ahaayeen waxyaalihii uu jidhka ku falay ha ahaadeen wanaag ama share marka sida aad arkayso saaxib ninna ka baxsan maayo xukun waxa uu xukunku ku dhacayana ma ahan qofka badbaadadiisa ama shakhsiyaddiisa wuxuuse xukunka saamayn doonaa jidhka bini'aadanka waxaana laga hor muuqanayaa kursiga xukuumadda ee masiixa oo loo yaqaano bema oo qof waliba miisaan baa la saarayaa wuxuuna helayaa wixii uu goostay ama wax kasta ee uu jidhka ku goostay markaana taasi looma qaadanayo xukunka badbaadada qofka la xukumayo mar labaad marba haddii qofku uu masiixa raacsan yahay sidaad la socotaan ma xukunna oo badbaadadiisa saamayn mayso waxaa rasuul bawlos uu leeyahay isagoo hadalka sii wata sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad sida tan waayo ninnama dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix waxaa la doonayaa wax waliba ee aynu samaynayno inaannu ku dul dhisno ama samayno masiixa maxaa wacay aasaas kale ma jiro haddii aynu wanaag falayno ha ahaado masiixa dartii haddii aynu ixsaan samaynayno ama samafal ama haddii aynu deeq bixinayno ama dhallaanka wax barayno wax waliba waa inaynu ku samayno magaca masiixa waayo aasaas kale lama dhigin haddii aynaan sidaasi yeelin haddaba wax kastoo aynu samayno ayaa miisaan la saarayaa waxaanan helaynaa wixii inoo soo baxa balse haddii wax waliba aynu aasaaska masiixa ka dul dhisno ama ka dul samayno hadiyadaheennu way weynaan doonaan balse ma ahan inaad u macnaysataan in badbaadadii qofka la miisaamayo oo loo eegayo ficiladiisa waxaana qorniinka oo taasi si qayaxan inoogu kala dhigaya uu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka saddexaad aayadaha laba iyo toban ilaa saddex iyo toban waxaana qoran oo qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan laakiin nin hadduu aasaaska ku dul dhiso dahab ama lacag ama dhagaxyo qaali ah ama qoryo ama coos ama bal nin kasta shuqulkiisa ayaa la muujin doonaa waayo maalintu way caddayn doontaa maxaa yeelay dab baa lagu muujiyaa waayo nin kasta shuqulkiisa ceenkuu yahay dabka ayaa tijaabin doona waxaan filayaa inaad aad iyo aad u garateen waxyaalaha rasuulku uu ka hadlayo waxaa la tijaabinayaa howshii qofku uu masiixa u hayay haddii ay mid qaali ah ahayd iyo haddii ay ahayd mid aan waxtar lahayn si kale oo lagu ogaan karo ma lahan laakiin dab baa lagu tijaabinayaa wixii qaali ah ama baaba'aya laakiin wixii aan qaali ahayn way baaba'ayaan taasina ma qusayso badbaadada qofka waxaana rasuulku uu leeyahay sida ku qoran cutubka saddexaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban sida tan nin uun haddii shuqulkiisa uu ku dul dhisayo hadho abaal buu heli doonaa nin uun haddii shuqulkiisa uu gubto wuu khasaari doonaa isaga qudhiisuse wuu badbaadi doonaa laakiin sidii wax dab laga soo baxshay oo kalow u badbaadi doonaa haddaba kuwa rumaysan in masiixiyiintu ayaan gaaraynin wakhtiga dhibka weyn uu jiro waa inay maanka ku haystaan in masiixu uu hor imaan doono masiixiyiinta oo uu tijaabin doono sida shuqulkooda uu ahaa haddii ay wax u soo baxaan waxay helayaan abaalmarin ka badan tan kuwa khasaara ay helayaan laakiin lumin maayaan badbaadadooda rasuul bawlos oo garanaya dhibaatada haysata dadka marka sayidka laga hor muuqdo hadday ahaan lahayd kuwa ka hor muuqanaya marka la gaaro wakhtiga dhibka weyn uu jiro ayaa waxaa hubaal ah inay noqonayso wakhti welwel iyo naxdin badan waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya waxbaristeennii caawa balse waxaan qisada nebiga horay idinku sii wadi doonaa habeenka xiga caawana waxaannu kaaga tegaynaa dardaaran wax ku ool ah waana hadalladii nebiga markaasoo uu lahaa sida ku qoran cutubka shanaad aayadda afar iyo tobanaad ee isla kitaabka nebi caamos wanaagga doondoona sharkase ha doondoonina aad noolaataane oo sidaasuu rabbiga ah ilaaha ciidamadu idinla jiri doonaa sidaad u tidhaahdaan sharka nabcaada oo wanaagga jeclaada oo cadaalad iridda ku sameeya haddii aad sidaasi samaysaan waxaa suurowda in dad badan oo soomaali ah ay badbaadaan oy nabad galaan
cadabtii xorbaanka ahuu xamdi bay ku waajibayeen imaankaygii baa xasiluu xamdi bay ku waajibayeen xumaantoo dhan buu iga tiroo xamdi bay ku waajibayeen kitaabkiisii baan xafido xamdi bay ku waajibayeen xaalaquda taanahayo xamdi bay ku waajibayeen xadhigii ibliiska jadho xamdi bay ku waajibayeen xabiibkii allah noqdayo xamdi bay ku waajibayeen quduska xiriirinayo xamdi bay ku waajibayeen xaakinkan xusuusanahu xamdi bay ku waajibayeen
yo masiixow sama wada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin